iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddoba iyo labaatanaad ee matayos ciise waxaa loo dhiibay bilaatos oo ahaa taliyaha reer rooma goortii aroortii la gaadhay wadaaddadii sare iyo waayeelladii dadka oo dhan ayaa ciise wax ka gees ah ka wada hadlay si ay u dilaan markaasay xidheen oo kaxeeyeen oo waxay u dhiibeen taliyihii bilaatos ahaa yudas dhimashadiisa markaas yudas oo ahaa kii gacan geliyey goortuu arkay in la xukumay ayuu isqoomameeyey oo soddonkii go'go oo lacagta ahaa ayuu wadaaddadii sare iyo waayeelladii ku celiyey oo wuxuu ku yidhi waan dembaabay markaan gacan geliyey dhiig eedla laakiin waxay ku yidhaahdeen maxaa noogu jira yeelka markaasuu lacagtii macbudka gudihiisa ku daadshay oo ka tegey wuuna baxay oo isdeldelay kolkaasaa wadaaddadii sare lacagtii qaadeen oo waxay yidhaahdeen xalaal ma aha in khasnadda quduuska ah lagu rido waayo waa dhiig iibkiis markaasay ka wada hadleen oo waxay ku iibsadeen dhulka dheryasameeyaha in shisheeyaha lagu aaso sidaa darteed ilaa maanta dhulkaas waxaa loogu yeedhaa dhulkii dhiigga markaas waxaa noqotay wixii nebi yeremiyah lagaga hadlay markuu yidhi waxay qaateen soddonkii goggo oo lacagta ahaa oo ah iibkii lagu qiimeeyey isaga kii banu israa'iil ku qiimeeyeen waxayna ka bixiyeen dhulka dheryisameeyaha sida rabbigu iigu amray ciise oo bilaatos hor taagan ciise wuxuu hor istaagay taliyaha oo taliyihiina waa weyddiiyey oo ku yidhi ma boqorkii yuhuudda baa tahay ciisena wuxuu ku yidhi waa tidhi goortii wadaaddadii sare iyo waayeelladii ay ashtakeeyeen waxba uma uu jawaabin markaasaa bilaatos ku yidhi miyaanata maqlaynin waxa badan oo ay kugu marag furayaan laakiin uguma uu jawaabin xataa eray keliya sidaa darteed taliyihii ayaa aad ula yaabay taliyihii waxaa caadadiisu ahayd inuu iidda dadka u sii daayo maxbuuskay doonayaan markaasay waxay lahaayeen maxbuus caan ah oo la odhan jiray barabbas haddaba goortay isu urureen bilaatos ayaa ku yidhi iyamaad doonaysaan inaan idin sii daayo barabbas ama ciise kan masiixa la yidhaahdo waayo wuxuu ogaa inay xaasidnimo ugu soo dhiibeen kolkuu kursiga xukuumadda ku fadhiistay ayaa naagtiisii farriin u soo dirtay oo waxay ku tidhi ha dhexgelin xaajada ninkaas xaqa ah waayo maanta anigoo ku riyoonaya isaga ayaan aad iyo aad u xanuunsaday laakiin wadaaddadii sare iyo waayeelladii waxay dadkii badnaa oggolaysiiyeen inay barabbas weyddiistaan ciisena la dilo laakiin taliyihii ayaa u jawaabay oo ku yidhi labadooda kee baad doonaysaan inaan idin sii daayo waxay yidhaahdeen barabbas markaasaa bilaatos wuxuu ku yidhi haddaba maxaan ku sameeyaa ciise kan masiixa la yidhaahdo kulligood waxay wada yidhaahdeen isku-tallaabta ha lagu qodbo oo wuxuu yidhi waayo waa maxay sharkuu falay laakiin aad bay u sii qayliyeen oo yidhaahdeen isku-tallaabta ha lagu qodbo bilaatos goortuu arkay inuusan waxba ka tari karin in rabsho kacdo ma ahee ayuu biyo qaatay oo dadka hortooda ku gacmo dhaqday oo wuxuu yidhi anigu waan ka eedla ahay ninkan xaqa ah dhiiggiisa idinku yeelkiinna dadkii oo dhammu waa wada jawaabeen oo yidhaahdeen dhiiggiisu annaga iyo carruurtayadaba ha dul saarnaado markaasuu barabbas u sii daayey oo goortou ciise karbaashay ayuu u dhiibay in iskutallaabta lagu qodbo ciise waa lagu qodbay iskutallaabta markaasaa taliyaha askartiisii waxay ciise geeyeen guriga taliyaha oo waxay isaga ku soo ururiyeen askartii oo dhan dharkiisii ayay ka qaadeen oo waxay u geliyeen dhar guduudan markaasay taaj qodxan uga taxeen oo madaxiisay saareen coosduurna gacantiisa midigta ah ayay u geliyeen oo intay hortiisa jilba joogsadeen oo ku majaajiloodeen ayay waxay ku yidhaahdeen nabad boqorka yuhuuddow wayna ku candhuufeen markaasay coosduurkii ka qaadeen oo madaxay kaga dhufteen oo goortay ku majaajiloodeen dabadeed ayay dharkii ka qaadeen oo dharkiisii bay u geliyeen markaasay wadeen in iskutallaabta lagu qodbo goortay soo baxeen waxay arkeen nin reer kuranaaya ah oo siimoon la odhan jiray kan ay ku qasbeen inuu iskutallaabtiisa u qaado oo goortay yimaadeen meel golgota la odhan jiray tan la yidhaahdo meeshii dhakada waxay siiyeen inuu cabo qamri xamiiti lagu daray goortuu dhadhamiyeyse wuu diiday inuu cabo oo goortay iskutallaabta ku qodbeen dharkiisay qaybsadeen wayna saami riteen si wixii nebigu ku hadlay u noqdaan dharkaygii bay qaybsadeen oo maradaydii bay saami u riteen meeshaasna ayay fadhiisteen oo dhowreen waxay meel madaxiisa ka korraysa ku qoreen ashtakadii lagu ashtakeeyey oo leh kanu waa ciise boqorka yuhuudda markaasaa waxaa isku tallaabo lagula qodbay laba tuug mid midigta midna bidixda kuwii agmarayeyna waa caayeen oo intay madaxooda luleen waxay yidhaahdeen kaaga macbudka duminayow oo saddex maalmood ku dhisayow isbadbaadi haddii aad tahay wiilka ilaah oo iskutullaabta ka soo deg sidaas oo kale ayaa wadaaddada sare ugu majaajiloodeen iyaga iyo culammada iyo waayeelladaba oo waxay yidhaahdeen kuwo kale ayuu badbaadiyey qudhiisa isma badbaadin karo waa boqorka israa'iil haddeer iskutallaabta ha ka soo dego annaguna waannu rumaysan doonnaaye ilaah buu isku halleeyey haddeer ha bixiyo hadduu isaga ku faraxsan yahay waayo wuxuu yidhi waxaan ahay wiilka ilaah tuugaggii iskutallaabaha lagula qodbayna sidaas oo kale ayay u caayeen ciise waa dhintay hadda saacaddii lixaad ilaa saacaddii sagaalaad dhulka oo dhammu gudcur buu ahaa abbaaraha saacaddii sagaalaad ciise ayaa cod weyn ku dhawaaqay oo yidhi eli eli lama sabaqtani waxa weeye ilaahayow ilaahayow maxaad ii dayrisay kuwa halkaas taagnaa qaarkood ayaa goortay maqleen yidhi kanu wuxuu u yeedrayaa eliyaas kolkiiba midkood baa orday oo qaaday geed isboonja la yidhaahdo oo qal uga soo buuxshay oo intuu cows duur saaray ayuu siiyey inuu cabo kuwo kale ayaa yidhi daaya aynu aragne inuu eliyaas yimaado oo badbaadiyo markaasaa ciise goortuu mar kale cod weyn ku dhawaaqay ruuxii bixiyey oo bal eeg daahii macbudka ayaa kor ilaa hoos laba u kala dillaacay dhulkiina waa gariidhay dhagaxyadiina waa kala dildillaaceen xabaalihiina waa furmeen oo quduusin badan oo hurdayna maydadkoodii waa la kiciyey sara kiciddiisa dabadeed ayay xabaalaha ka soo baxeen oo waxay galeen magaalada quduuska ah oo waxay u muuqdeen dad badan boqol u taliyihii iyo kuwii la jiray oo ciise dhowrayey goortay arkeen dhulgariirkii iyo wixii dhacay aad bay u baqeen oo yidhaahdeen runtii kanu wuxuu ahaa wiilkii ilaah waxaana halkaas joogay dumar badan oo meel fog ka eegayey kuwii ciise ka soo raacay galiili oo u adeegi jiray isaga oo waxaa ku dhex jirtay maryantii reer magdala iyo maryan oo ahayd yacquub iyo yoose hooyadood iyo wiilashiisa beddi hooyadood ciise waa la aasay goortay casarkii ahayd waxaa yimid nin reer arimataya oo hodan ah oo yuusuf la odhan jiray oo isaguna ciise xertiisa ahaa kaasuu wuxuu u tegay bilaatos oo ka baryey ciise maydkiisii markaasaa bilaatos amray in loo dhiibo yuusuf goortuu meydkii qaaday ayuu kafan nadiif ah ku duuduubay oo wuxuu geliyey xabaashiisii cusbayd tan uu dhagax ka qoday oo xabaashii afkeedii wuxuu ku soo gelingeliyey dhagax weyn wuuna ka tegey oo halkaas waxaa joogay maryantii reer magdala iyo maryantii kale oo waxay fadhiyeen meel xabaashii ka soo hor jeedda maalintii dambe oo ku xigtay maalintii diyaargarayska wadaaddadii sare iyo farrisiintii waxay u wada yimaadeen bilaatos oo waxay ku yidhaahdeen sayidow waxaannu xusuusannahay in khaa'inkaasuu yidhi intuu weli noolaa saddex maalmood dabadeed waan soo sara kacayaa haddaba amar in xabaashii aad loo dhowro ilaa maalinta saddexaad inaan xertiisu iman oo xadin oo aanay dadka ku odhan kuwii dhintay wuu ka soo sara kacay oo aanay khiyaanada dambe ka sii xumaantii hore bilaatos wuxuu ku yidhi waardiiyaal baad leedihiin taga oo adkeeya in alle intaad adkayn taqaanin markaasay tageen iyaga iyo waardiiyaashii oo xabaashay soo adkeeyeen dhagixiina way shaabadeeyeen